nasiibkii waaba qirtay oo yidhi hal bil buu uga furnaa xafiis mar haddii wardoonka etoobiya looga furay garowe magaalo madaxdii puntland xafiis looga furay wardoonka ninka wardoonku ganacsi kama shaqeeyo xidhiidh wanaagsanna kama shaqeeyo shaqadiisu waa jaasuusnimo waxaa jira in gudo madaxweynaha puntland looga yeedhay dhowr jeer addis ababa laguna canaantay isagu qudhiisuna uu ka hadlayo oo lahaa mar baa wax laga soo dejiyey halkan laakiin waanu dadaali doonaa oo ay taasi aada muuqday cadaadiskii la saarayey unbay maadarata u nuglaadeen tii unbaana biyo dhigtay This is SBS Radio, speaking your language, broadcasting in Somali.
halkani waa idaacadda s b s laanteeda af soomaaliga waraysi waanu idinka hayno ninka isagoo ah guddoomiyaha koowaad ee jabhadda o n l f oo magaciisa la yidhahda maxamed ismaaciil cumar oo ku sugan magaalada la yidhaahdo sydney waa sidaan idiin sheegayba guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee jabhadda o n l f isagoo ka jawaabaya sida uu isagu u arko odayaasha kasoo jeeda kasoo jeeda bulshada reer puntland oo iyagu soo saaray baaqiyo ay kaga cabanayaan dhibaatooyinkii loo geystay laba nin oo la sheegay iyagoo nimankaasi warkooda uu mar walba mar ka dambaysa uu khilaaf u kasoo baxayo marna dowladda puntland ay leedahay ma aanan samayn mana jirto iyo dhanka kale oo weliba dowladda ninka madaxweynaha oo ah waa cadda muuse uu magaalada london ka sheegay in nimankaas laga qabtay xaafadda la yidhaahdo baraxli oo ku taalla magaalada gaalkacyo waa hagaag dhanka kale aan u bayro wararka ka imaanaya dowlad goboleedka puntland iyo dhinaca kale jabhadda o n l f ayaa moodaa inay mar inta badan isdhaafdhaafsan yihiin sidaa ka warqabtaan jabhadda o n l f ayaa sheegtay in laba nin oo ka mid ah oo o n l f ka ka mid ah ama midkoodba ka mid yahay ay ka afduubeen ciidamo etoobiyaana taasoo ay gacan ku siiyeen dowlad goboleedka puntland ay gacan ku siisay dowlad goboleedka ayaa waxaa lagu tilmaamay ninka mas-uulka ah wasiirka maaliyadda oo isagu magaciisa la yidhaahdo maxamed cali yuusuf gaagaab ninkaas ayaa isaguna isagoo la hadlaya idaacadda b b c da laanteeda afka soomaaliga wuxuu si cad u sheegay inuusan ka mid ahayn inuusan baabuurkiisa inaan arrintaa loo isticmaalin in uu markii ku sugnaa magaalada la yidhaahdo boosaaso hase ahaatee jabhaddu iyana waxay sheegtay inuu isagu ka mid ahaa ciidamadiisu ka mid ahaayeen taasna waxay keentay in warqado badan oo ka soo baxaya dowlad goboleedka puntland shacabkeeda oo ay ugu waaweyn yihiin dadka boqorada ah ee salaadiinta ugaasyada iyo beldajiyaashu ay soo saareen qoraallo ay ku tilmaamayaan in iyagu ay la tahay wax cajaa'ibah maray hadlayeen ama ay ka hadlayeen arrintaas ayay waxay yidhahdeen waxa yaab nagu noqotay markaan dhegaysanay amaba ka dhegaysanay idaacadda b b c da in laga qabtay laba nin oo ku abtirsada beesha absadme magaalada garowe kadibna loo dhiibay dowladda etoobiya sida ay sheegeen eheladooda iyo warbaahinta caalamiga ah dadka odayaasha ayaa waxa ay sheegeen waa boqorka axmed boqor maxamuud ugaas xasan ugaas yaasiin beeldaaje cali faarax beeldaaje faarax beeldaaje cabdulaahi islaan maxamuud yaasiin warsame suldaan siciid irbad iyo kuwo kale oo badan oo salaadiino ga raalliaad haddaanan kulligood wada sheegin oo iyagu soo jeediyey talooyin shan qodoba balse qodobka ugu horreeya uu ahaa waxaan soo jeedinaynaa in baaris iyo dabagal rasmi ah lagu sameeyo ciddii falkaas ka dambaysay kadibna la horgeeyo cadaaladda haddaba waxaan waraystay maxamed ismaaciil cumar oo ah guddoomiye ku-xigeenka jabhadda waa guddoomiye ku-xigeenka koowaade jabhadda o n lfk oo ku sugan magaalada sydney waxaana weydiiyey bal marka u horreysa inuu isagu ii sheego sida uu u arko qoraalada ka soo baxay odayaasha cuqaasha waxgaradka iyo weliba isimada dadka ku dhaqan dowlad goboleedka puntland waxaana uu maxamed ismaaciil iigu jawaabay sida tan
marka hore waxaa weeye saciid horta ninkii horta waxaan sameeyey marna kamaanaan filaynin maadaama ay dembi weyn bilow aadminimada soomaalinimada derisnimada walaaltinimada oo dhan ay kasoo horjeedo inuu qirto oo yidhaahdo annagaa ka dambayni ama waan yeelay ma aanan filaynin kolley hase ahaatee waxa weeyaan libax nin galayna og nin galadayna og ninkii wax lagu sameeyey iyo dadkii wax lagu sameeyey iyagu yana taasu marnaba maad aragtay inay uun cadho kasii qaadaan iyo weliba ku rakagasho kudigashaa mooyaane horta wax ma tarayso arrinta odayaasha iyo isimada iyo iyo aqoon-yahanku ay soo saareen ay ku dhawaaqeen ama ay sameeyeen waa bilow wanaagsan laakiin waxaa la yidhi nin ooman biyaha hoo baa deeqa waxa weeye hadal waa la iska dhihi karaya laakiin sida loo fuliye iyo hadalku waa kala gooni waxaan u arkayaa in maamulka puntland wuxuu masilaa ama doortay ama uu danahooda masilayaa waa waa shacabka reer puntland oo odayaashaasu madaxda u yihiin ee isimadu marka wanaag uu sameeyana wuu saameynayaa xumaanta uu maamulkaasu sameeyana wuu saameynayaa waxaan u arkayaa inay tallaabo ka qaadi karayaan shaafin karaysa muxuu ahaa ninkii la qabtay la qabayo cadowbu kollay ku jiraa kamana soo celin karayaan laakiin calalaqal shacabku inuunan raalli ka ahayn waxaanuun ku fahmi karaynaa markii ay tallaabo ka qaadaan maamulkanu laakiin hadduu maamulku wuxuu dan mooda yeelayo shacabkuna uun odhanaya waanu ka xunnahay oo keliyeta yani taasu waxaan u arkayaa waxaa loo fasilan karayaa hataa in la yidhaahdo idinkuna waan ka xunnahay dhaha anaguna waxaan dhan moodaan yeelaynaa sida meelayowga qaarkood ka dhici jirtay marka aan aan haddaan hadalkaa gadaal ugu noqdo dabcan waxaa leedahay hadalladan ee ugaasyada hadalkan ugaas ugaasyada beeldaajiyaasha boqorka ay soo saareen waxma taa inaad si u dhaliilayso aa leedahay macno maleh waxay soo saareen haddaan wax dheeraada lagu darayn macno macno male ma lihi oo dadaalka ay dadaaleen odayaashaasu leanna waxa weeyaan uurkooda anugu kuma jiro laakiin afkooda waxay ka yidhaahdeen iyagoo weliba xidhaaraysanaya oo sida la sheegaya le hadday waxaanu run tahay oo meelaha qaarkooda ay tahay in la baadho wax la baadho hadda ma yaalaan raggii waa la qabtay raggii qabtayna inuu hadduu baadhayo yani koler natiijo ma keenayso waana wax la wada ogyahay oo hadhad oo weliba xabado la riday markuu dadku kusoo yaacay qabashadii nimanka mas-uuliyiinta marka ma ma aan waxa weeyaan macnadii waxa weeye hadalkaasu kafaaya maaha inaf maaha wax ku filan ma aha dhibaatadii dhacday iyo dhaawicii dhacay iyo dadkii wax lagu sameeyey meel weyn bay runtii naga taabanaysaa annagoo intaasoo sannadood la dagaalamayna cadowgii soomaaliyeed cadowgoodii cadowganagii dadkanagiina maalin walbaba lagu gumaadayo boqolaal ku dhimanayaan oon iyo gaajo oo ay cadowgu saa u raganayaan ninka intuu soo qabtay laba nin oo la qabtay laba nin iyo inka badan way shahiidaa oo oo geesiyaala sidoodoo kale waxaa maad aragtay intaa in leego xabiska ku jirana way jiraan ilaa tobanaan kun yani taasu ma aha laakiin meesha ay naga dhaawacaysa waxa weeyaan yani ilaa heerka ay gaadhay in naloo dhiibo oo la yidhaahdo qofkan aornelefon cadowga u dhiibaynaa wax lagaga helayaba yani waxa weeyaan arrintaasu runtii meel xun bay naga taabatay kumana filla inay cuqaashii iyo isimadii intay isu tagaan inay un soo saaraan ki hadal ah maad aragtay waanu ka xunnahay ama arrintaasu ma qabato dadkeena iyo waxyaalahaasoo keliyata yani ma aha shay maad aragtay ku filan runtii arrintaas arrinta dhacday maxaad marka adigu maxamed ismaaciil cumar oo ah guddoomiyaha koowaad ee jabhadda o n l f maxaad jeclaan lahayd inay sameeyaan sababtoo dad badan baa waxay u arkaan meel ugu sarraysa oo la taabto ma jirto oo odayaashii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo dadkii caadiga ahaa oo dhamme ay arrinta ka wada hadleen mase ka yaabaysa adigu in hadalkan aa leedahay oo ah intaanu kuma filayn wax dheeraada baa looga baahan yahay inay idinka ruuxiina gadaal idinkusoo noqoto oo dadku arkaan in xataa odayaashii waxay qabteen aydaan uga mahadnaqayn
de waxaanu uga mahadnaqaynaa markii maad aragtay dadkii qabtay iyo maamulkii meesha qabtay uu weli sidiisii u amarto taagleynayo qaarna xabiskii ku laayeen qaarna way guryahoodiibaa hadda ay ka cabsadeen oo ka carareen oo laga baadhayaa oo guryayowgiibaa maanta la wada baadhayaa oo guri walbaba la hortegay laana markay saasu dhacayso xalal keliye ka waxa weeyaan ficil baa meeshan ka dhacay haddii ay ficil ku daraan ficilku waxa weeyaan maamulku waa maamulkii puntland shacabkii puntland waa waasyadii iyo muxuu ahaa waa aqo- aqoon-yahankii waxa weeyaan in tallaabo maamulkii laga qaado haddaan laga qaadaynin de maamulkii iyo etoobiya oo isu isu is- isku baha oo isu marti ah oo puntland joogo ka shaqaysanaya de odayaashu hadday yidhahdaan waan ka xunnahay adugu waxaan u arkay waa adcaful iimaan yani waa iimaan oo ah hadal la soo saaray laakiin ma aha sidaan anuu sheegayo xaqiiqadii n waxaan ugu mahadnaqno hade ma garanayo nala m- noo ooya annagu hadda dhihi mayno ciday noo ooy markii ay nala dilo laakiin waxaanu doonaynaa ninka walaalkanaga soomaaliya inuu na garab istaago cadowga nala dilo cadowga nala xoreeyo waddanka nala xoreeyo oo garabna siiyo haddii taa la waayey inaanu ammaan ka helnaan doonaynaa haddii dee taa la waayo waxa weeyaan in maad aragtay magaaladii ay lahaayeen isimadu oo kasoo talinayeen iyagu waxaan dhiseen amniga iyo meeshoo dhan iyagu mas-uulka ka ahaayeen maamulka ku amartaaglaynaya ee wuxuu danmooda samaynaya in tallaabo laga qaado tallaabada laga qaadayo dee reer puntland unbaa maslaxadeeda iyo siday tahay garanaya waa waa gartay e, maxmed waxaan rabay inaan e, dhowr su-aaladood ku weydiiyo gadaal baan ugu soo noqonaya bal adigu e, wixii aad jeclaan lahayd in la qabto laakiin waxaan rabaa bal inaan marka hore ku weydiiyo e, haddeer nimankii la qabtay oo layidhi garow waa laga qabtay xaggee bay ku dameeyeen maxaase intelligence ah oo o n l f ay hadda haysaa e, labadan meesha ay ku dameeyeen
waxa weeyaan waxa weeyaan labadan nin waxay ku dam waxay sidii loogu dhiibay cadowgii gumaysatada ahaa ee dhiigyacabka ahaa ee gows libaax loogu riday halkiibay ku jiraan ee mar hadday halkaa galeenna waxa weeyaan meesha ay hadda joogaan iyo inay meelheblo joogaan iyo wax maca- muhiimada ma laha inkasta oo de ma- mar walbaba daqiiqa daqiiqad loola socdo nimankan waxaa laga dhiibay booq booqna wardheer baa loo gudbiyey wardheerna kolley laguma haynayo oo laguma hayo maxaabiista n mas-uuliyiinta waaweyn ee onlf laguma hayo meelaha n ama ogaadooya dhexdeeda markay ugu sokayso waxay geynayaan inkastoona hadda informationkaan daqiiqada ahaynin markay ugu sokeeyaan harar bay geynayaan iyo meelo ka xun hadday nool yihiinba oo ayna dilinba e, waa gartay e, dhanka kale waxaad tiri e, nin ayaa lagu dilay ha- hadalka aan u qaatay inuu ahaa qof baa la dilay dad baa lagu dilay labadaa nin maahe ma waxaa jira wax kale oo n l f ama dadka ogaadeenya ka soo jeeda gobolka ay tirsanayaan oo puntland lagu dilay
ha waxaa jira n nin n bo- eh, booliiska ama ciidanka amnigu uu ka qabtay boosaaso gurigiisii intay xabad lagu furay isagiiyo naagtiisii iyo xabadii laysu mariyey haaskii oo dhaawaca laga tegay isagiina dhaawacii lagu xa- xa- xabiska lagu geeyey deedna xabiska uu dhaawacii uu u dhintay dadka qaarkiina ay leeyihiin waaba laga yaabaa in hab kale loo loogu dilay laakiin xabiskiibaa maaragtay n yuu ku dhintay oo aan wax dawaayo waxba toona la siinin oo mas-uuliyiinta odayaal dhaqameedada n shacabka reer ogaadeeye ee qaxootiga ku ah puntland ama qaarkood ganacsatada u joogaan kamid ahaa weeyaan
waa gartay e, e, maxmed waxaan rabay bal haddii aad e, magaciisa qofkaas aada hayso magaciisa aada noo sheegi kadho sababta arrintan waa arrin koley annaga e, raadi ahaan nagu cusub iyo xabsigaa ka hadlaysa ma kan garowa mise waa kan boosaaso maya waa boosaaso weeyaan xabsiga boosaaso isaga oo intii wax lagu waayey la soo daayey baa haddana mas-uulka amniga ee een, eh, maamulka puntland uu dib u xukumo oo yidhi dib u soo celiyo dib loo soo qabtay xabiskuna ku dhintay ninkaana waxaa la yidhahdaa cabdullaahi cali E, ninka cabdullaahi cali la yidhaahdo ee warkiisa horey ma loo soo saaray mise arrintaanu ku xig yahay midda kale e, idinku eedda aad tirsanaysaan oo labadaa nina hadda ninkan maaha wax kale miyaa jira ma jiraan Maya waxaa jira de wa- waxay dhacdooyinka way jiraan jaaliyadii oo een, shir haysa oo hawlahooda jaaliyadeed iyo dadka halkaa ku ku dhaqanee qaxootigaa shiraya ayaa laba bamur ugu dhuftay ilaa tobaneeya ka dhaawacantay So, inay wada dhintaanna waa loogu talagalay hase ahaatee wax ilaahay baa maadaragtay dhaawac sahlan u dhaawaciyey qaarkoodna dee dhaawacoodii ay maadaragtay wax ku gaadheen marka wax alla waxay maamulka puntland uu ka qabtay ma jiro waxaa jira maad aragtay dee cadowgaagu markuu meelaha intu kugu soo doonto ku dilayo haddaynan maamulkaba qudhiisa ahayn macnadii wax walba dib baad u go-anaysaa markay dhacla dhacdo oo mid kala dhacdo tanuna ay dhacday macnadii waxaad arkaysaa in arrintan si tartiib tartiiba loo soo waday ayna soo kordhaysa marba marka ka dambeeya ilaa ay ku dhiiradeen inay u geliyaan muxuu ahaa mas-uuliyiintii oonelef oo waa gartay ku joogay gobolka puntland inay u geliyaan gacanta cadowgii ay ka soo carareen ama ay la dagaalamayeen Ah, waa gartay Eh, waxaan rabay eh, maxamed bal in aad eh, haddii ay jiraan eh, sababta hadal baa sheegtay ah eh, etoobiyaanka iyo ciidamadii puntland oo ka wada shaqaynaya puntland gudaheeda idinku eh, eh, eh, branchkiina ama laantiina sirdoonku ma waxay haysaa ciidamo etoobiyaan oo badan oo ku jira gobolka puntland khaasatan qeybta sirdoonka oo ka shaqaynaya dadka reer eh, ugaadeeya inay wax u geystaan ama xirxiraan ama kaxeeyaan ama ma arrintaas miyaa jidha hadalkaagan waxaan u qaatay inaa leedahay eh, etoobiyaanka ayaa ka shaqeeya gudaha puntland dowladdana la shaqeeya waxa weeyaan waa dee taasuu wasiirkiiu abaqirtay oo yidhi hal bil buu uga furnaa xafiis mar haddii nabar- na- wardoonka etoobiya looga furay garow magaalo madaxdii puntland xafiis looga furay wardoonka ninka wardoonku ganacsi kama shaqeeyo xidhiidh wanaagsanna kama shaqeeyo shaqadiisu waa jaasuusnimo waxaa jira in gudo madaxweynaha puntland looga yeedhay dhowr jeer addis ababa laguna canaantay isagu qudhiisuna uu ka hadlayo oo lahaa mar baa wax laga soo dejiyey halkan laakiin waanu dadaali doonaa oo ay taasi aada muuqday cadaadiskii la saarayey unbay maadaragtay u nuglaadeen tii unbaana biyo dhigtay taasaana maaragtay jirtay inta tiradoodu ay tahay ma garan karayno haddii aynan etoobiyaan ahayn soomaali aan soomaali laga garanaynin oo fara badan oo reer puntland iyo reer ogaadeyaaba way ku sugan yihiin maanta puntland iyagoo wax kale aan ka qabanaynin sidii ay uga taba shaqayn lahaayeen shacabka reer ogaadaya halkaa ka soo baxay isuguna diri lahaayeen caqabad ay u dhex dhigi lahaayeen labada shacab ee walaalaha ee deriska ee macaamilada wanaagsan oo ka dhaxayso Eh, maxamed waxaan rabay inaan bal su-aashii ugu dambeysay ku weydiiyo dad badan ayaa waxay u arkaan eh, in waxaan dhacay uu khalad ahaa laakiin dad kale ayaa waxaa jira ah oo sheegaya in haddiiba o n l f rag ka midii ay gudaha joogaan dagaalna o n l f gudaha ka wado eh, dagaalkaasna laga yaabo in dowlad goboleedka puntland ay raalli ka ahayn iyagana dhibaato u keenayo in ay ku khasabtay maanta inay arrintan sameeyaan marka jabad ahaan idinku ma jiraa kambayn gudaha puntland ka socda oo aad oo dadka gudaha jooga ay ku taageerayaan hub ugu dirayaan dh- eh, wax kale oo etoobiya ka dhacaya ay ku samaynayaan mase dadkaanu biyurli wax weeye dad iyagu masaakiin ahaa oo qaxooti ahaa oo meesha yimi mase dadka waxa weeye sidaa aad sheegayso dad ama la sheegayo dad ugu sarreeya o n l f oo ah o n l f dadka iyagu dagaal ka wada gobolada soomaaliya marka dowlad ahaan bu- dowladda puntland hadday xiriir la leedahay oo ay saa samaysay idinka maxay idinku cusbaanaysaa marka arrintan waxa weeyaan saciid een, arrintan aad ka hadlayso waxa weeyaan onelef hadda ka horna kuma fikirin weligeedna ma samaynin ogaadeeya wax meel ka baxsan inay wax tallaabaa iyo wax ka samayso fadqalalaha haddii aanu midaa doonayno m- m- jaasuusiinta faraha badan ee puntland joogta ee etoobiya soo dirsatay iyo kuwana wardoonka etoobiya ee saraakiisha ee loo dhiibay ragga yagii ama loo dhiibayo maba ayna joogeen puntland annagu ma doonayno wax kasta oo dhaca calaaqaad kasta oo lala lala leeyahay cadowga soomaalidoo dhan baa lale iyagoo lale oonu ka xunahay aanaan haddana maad aragtay wa- aanaan waxba aanaan ka qaban leanna waxa weeyaan mar haddii ayna annaga shugunta iyada faragelinaynin ninkii isagu etoobiya dan ku haysta ama hadhowbu arki doonaa inay etoobiya cadowgeedii tahay oo oo uu arki do- sida siday cadowga annaga noogu tahay saasaanu indhaha uga qabsanaynay oo aanu aanu u doonaynay weliba inaanu walaaltinimo muujino wixii dantaada a qabso dantanada aanu qabsanayna laakiin ma aanaan annagu marna ma aanaan isku dayin inaanu dalalka deriska iyaga ee puntland horgalka tahay aanu wax ka qabano balse waxaanu ku dadaalaynay inaanu calaaqada wanaajino ganacsiga wanaajino shacabkanaga aanu ku waanino inaynan marnaba xaggooda dhibaata ka imaanin oo loogu marmarsoonin marka waxaa waxaa kaloo jira dee dee meesha shacabka ogaadaya joogo shacabka ogaadaya waa on elf on elfna waa shacabka ogaadaya amxaaradu way timaadaa puntlandna annaguna waanu imanaynaa oo waanu iman ma ma isqarinayno waxaanu u imanaynaa walaaltinimaanu u imanaynaa waa dalkanagii dalkanagu waa dalkoodii laakiin ninkii yidhaahda adiga oo madaxa maxaad puntland u iman weyday hadduu qabanayo oo idilayo waan arki doonaa laakiin xaq iguma laha inuu etoobiyana keeno saraakiisheedii oo garowe joogto dad oo analefa oo aan garowe waxay u taraan mooye waxba yeelayninna la yidhaahdo ma joogaysaan marka waxa weeyaan iyagana dakdigaa weyn in lagu hayo waana ogeyn hase ahaatee etoobiya intay iyagu u baahan yihiin etoobiya u baahan waa etoobiya mida baahanele oo nala fiya halganka xaqa ee reer ogaada iyo nala cadaadi ee baahida badan ay hayso ma aha reer puntland reer puntlandna etoobiya kuma kuma tiirsana ee wuxuu ku tiirsan yahay shacabka walaalahooda ee reer ogaada iyo dhaqaal ahaan iyo dhaqan ahaan bay isugu tiirsan yihiin haddayse laakiin sidaa moodeen de waan arki doonaa ciise waxay ka waa mida runtaah iyo waxay ka ka ka dheefaan
maxmed waxaan rabay inaan bal labadii su'aaladoode ugu dambeeyey ku weydiiyo midda ugu horreysa waxaba yaraatee xiriira oo dowladda puntland khaasatan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cadde muuse aan la samayseen ma jiraa oo arrintan ku saabsan midda labaadse siyaasadiina hadda oo ku aadan dowladgobolee dowlad goboleedka puntland kadib markay dhacday dhibaatadaas hadda la sheegayo waa niman baa la dhiibay wax isbeddelay ma ku dhacayeen
waxa weeyaan kollay kalsoonidii aan ku qabnay puntland dhinac kastaba ha noqoto ama maamul ha ahaato ama ha ahaato oonu moodayna dee inay u danaynayaan reer puntland ayna u danaynaynin muxuu ahaa tigre iyo iyo addis ababa aanu moodaynay iyo shacabkii puntland kalsoonidii aanu ku qabnay haddii aynan wax iska bedelin sideedii hore ma horta moraal jab iyo waxaa waxaa waxaa yimid ma aragtay runtii cadho iyo muxuu ahaa waxaanaan filaynin oo halkaa nagaga yimid hade wixii laga yeeli lahaana dadka meeshii ammaan ay ka waayaan ama meeshii aad ammaan ka weydo iyo ciddii aad ammaan ka weydo waxaan u malaynayaa nafoorad bay kugu aamintaa inaynu noqonayso awal horeba waxaa dad fara badan oo reer ogaadey yaa keenay puntland maca ganacsigoodii dhibaato ka soo gaadhay gobollo kaleeto sidaa daraaddeed haddii uu kanuna kaasoo kale lamid noqday iyaduna waa waxaan arki doona mustaqbalka waxay noqoto waxa weeye xidhiidhka annagu dadka soomaaliyeed kulli waxaanu isku daynay nooc kastay yihiin inaanu qanci ku qancino qadiyadda xaqnimadeeda iyo walaaltinimada iyo sidii laysu garabsan lahaa ama ay noo gargaari lahaayeen oo nu xaq ugu leenahay halgankaanu ku jirno nagu taageeri lahaayeen cidaan hadda odhanayno hebel baanu gaar ula xidhiidhnay iyo hebel buu ahaa iyo midna ma odhanayno taa kama wado maxmed waxaan ka waday dhibtaan dhacday hadda dowladda makalaaxaad joogteen oo ma weydiiseen ama xubnaha dowladda ka mid ah ha ahaadeen oo ugu hooseeya ama ha ahaadeen dowladda kuwa ugu sarreeya sida jenaraal cadde oo kale arrintan dhacday iyo sababtay u dhacday iyo waxa ay ka leeyihiin ma kala hadasheen middaaba mid maya kalamanaan xaajoodin laana waxuu nagu qancin karo hadda cadda muuse iyo saaxiibadii oo ay sidaas iyo sidaasaanu ula jeednay iyo saasay u dhacday waxay nagu qancin karaan ma jiro waxaanu kala xaajoon lahayn haddii ay ugu xidhan yihiin iyaga xafiisyadooda iyo dalkooda ay ku xidhan yihiin ayaanu kala xaajoon lahayn oonu kala doodi lahayn laakiin mar haddii la dhiibay waxaanu hadda kala hadalno oonu kala xaajoogno oo nidhaahno maxaad saa u samayseen ma aha ma no dawgaas ma ma yeelayno mana maad aragtay ma waa maxaa jira qaraar bay gaadheen annagoo aan aan ogeyn iyagoon ogeyn way goosteen way dhiibeen raggiina hadda wuxuu ku jiraa gacantii cadowga marka waxa weeyaan waxaana hadda cadda muuse nidhaahno maxaad saa u yeeshay iyo maxaad saa u yeeshay ma jirto reeri wuu yeelay wuxuu yeeli karay kaas wuxuu ahaa maxamed ismaaciil cumar oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee jabhadda o n l f waxaana khadka teleefon ku wareystay isagoo ku sugan magaalada la yidhaahdo sidi khadka taleefonka waxaa haatan si toosa ugu jira sheekh ciise cabdow oo ka mida jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada tan melbourne oo maanta khadka taleefonka igu soo tiegsaday oo iga codsaday inuu ka yidhaahdo hadal arrinta labada nin ee ka tirsan o n l f ka ee la sheegay in laga afduubay magaalada garowe loona diray wadanka etoobiya sheekh ciise habeen wanaagsan habeen wanaagsan waxaan filayaa inaad maqlaysay hadalladii aan idhi ee ahaa sheekh ciise ayaa maanta naga codsaday inuu dhowr kelmadood ka yidhaahdo arrimaha ku saabsan ee labada nin ee soomaalida ah ee ka soo jeeda gobollada kinka shanaad ama ugareeye ee la sheegay iyadoo wararkaa laysku khilaafsan yahay in laga qabtay magaalada garowe loona diray waddanka etoobiya waxaa jeclaan lahay sheekhiis inaad tiraahdo anigoo saddex daqiiqo isku dayaya inaad kusoo kobto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين een ciise marka hore ee, anigu waxaan hadal badan ma oranaya waxaan soo gudbinayaa ee, runtii shucuurtayda iyo shucuurta ee, jaamiyadda halkan ku nool oo runtii aada iyo aad aan uga xunnahay waxa halkaa ka dhacay oo labada nin ee soomaalida oo muslimka ah cadow gacanta loo geliyey waa wax aada iyo aada looga xumaado sharci gaalana ma ogola sharci islaam iska daa Een, midda kale eh, odayaasha iyo cuqaalada gobolka puntland iyagoo arrintaa waxay ka yidhaahdeen way ku mahadsan yihiin in loogu mahad celiyo ayay mudan yihiin sababtoo ah haddee waatuu ahaa qofkii munkar arka waa inuu gacantiisa ku reebaa ama carabkiisa ku reebaa ama qalbiga uu ka nacaa marka iyagu af bay ka hadleen awoodoodana intay tahay waa intaa maanta qofka soomaaliya jooga ee dadka rayidka ah waxa weye awoodoodu inay afka ka hadlaan oo keliya u furan midna maanta gacan ama adin waxba kama bixin karo ee dalka soomaaliyana sidaan wada ognahay meel meel dhaantaa ma jirto ee kulli waa dhul la wada haysto marka yani ee, waxa weye arrintaas ay oday odayaashu ay sameeyeen iyo isimadu ay galeen way ku mahadsan yihiin runtii Eh, waxaan xasuusinayaa dadka arrinta kaliya aan xasuusinaya waxaa weeye arrintaanu halkan kama dhicin waxay ka dhacday dhulkii soomaaliya iyo gobolka puntland ayay ka dhacday annagu halkan baan joognaa waxaan maqlayay dhowr shalay iyo doraadii maalmahan waxaan maqlayay in xataa dhalinyaradii magaalada joogtay ay yacni isu baxbaxsanayso oo car- iscar- carscaraatinayaan Eh, arrimahaas wax loo baahan yahay ma aha Eh, qofaan shaqo ku lahayn waxa meesha ka dhacaya in halkan loo saariyo arrintaasi waa arrin aan fiicnayn ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yiri walaa taziru waaziratun wasra ukhraa qof dembi uuna lahayn oo isagoo gacantiisa uuna ku shaqaysan lama siin karo lama laguma rari karo marka eh, waxaan usoo jeedinayaa dhammaan dadka eh, jaaliyadda magaaladan joogta inteeda ka timi gobolka eh, kalinka shanaad iyo inta ka timi puntland dhammaantoodba inay arrimahaas eh, kaga fiyoobaadaan wixii odayaashu ay ka yidhaahdeen oo runtii hadal aada intii awoodooda ahaa kulul ay gudbiyeen eh, inay taa kaga shaafiyoobaan hadday intaa ka badan qaban karaanna way qaban lahaayeen laakiin dee awoodooda intaa noqotay ilaahay qofku wuxuuna kali karan kuma kalifo inuu sameeyo marka muhimadeyda weyn waxaa weeye jeclaa inaan halkan ka idhaahdo war dadkeena halkan joogna annagaa walaalo isu ah annagaa is aasna annagaa wax kharaarka iyo macaanka halkaan isla qaybsana marka eh, yaan arrimahaas ay noqonin wax dadka kala fogeeya oo maxaan ku idhaahdaa eh, eh, eh, irdhow iyo waxaa geliya taa ha laga sii jognaado way waxaan waxaan filayaa inta halkaa in hadalkaagu aan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo waa mahadsantahay waa mahadsan tahay sheekh ciise cabdow oo ah imaamka soomaalida ee masaajidka virgin mary barnaamijkayga caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa anigoo ciise maxamed dhalowaaye oo idin leh nabadgelyo